بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد يا إخواني في الله وحين كل حجرنا ولي كتابكي على سنة المنشورة آه، عشر كان وحو نوقونيا عشر كصدن إيا أفر waxaanuna ku sharaxaynaa su-aashii hadda inoo- ay inoogu dambeysay oo ahayd soddon iyo kow ayaynu laba u kala qaadnay wuxuu yidhi shiikhu maa daliilu salaati wazakaa marka salaadii cashar gaaraynu ka dhignay hadda zakadaan sharaxaynaa marka waxay noqonaysaa iyaduna casharka soddon iyo afar su-aasha soddon iyo kow ayaa mar labaad la sharaxayaa qeybteeda dambe oo wa-aatu zakaa waxa uu yidhi jawaabta shiikhu raximahullahu tacaala aayadihii uu soo deliishaday oo ahaa fa in taabuu wa aqaamuu salaata wa aatow zakaata zakadii inay bixiyaan zakadii inay bixiyaan ayaa laga rabaa markaas waa fa ikhwaanukum fi ddiin ama fa khalluu sabiilahum aayaddan dambana wamaa umiruu ilaa liyacbudu llaha mukhlisiina lahu diina xunafaa wa yuqiimu salaa wa yu'tu zakaa idan amar walamru yadullu cala alwujuub zakadii marka inay waajib tahay ayaa halkaa laga qaadanayaa oo waxa weeye aynu ka garanayna axaadiidtana waa isku wada daliil xadiidkii hadda aynu soo maraynay mucaad nebigu wuxuu ku yidhi markuu yaman u diray markii hadday tawxiidka kaa aqbalaan salaadii far hadday salaadii kaa yeelaan fa aclimhum waxaad ogeysiisaa in allaha iftarada calayhim sadaqatan waa zakadii tu'khadu min aghniyaa'ihim wa turaddu cala fuqaraa'ihim in zakadii lagu waajibiyey yaa laga qaadayaa sakada alaghniyaa waa kuwa ghaniga ah khani waxaa la yidhaahdaa qofkii haysta maal gaaray nisaabkii waxa weeye ee uu ku zaka goynayey xawlna ka soo wareegay labadaa shardi qofka laga helo ayaa khani la yidhaahdaa maal buu haystaa maalkaasi nisaabkii kutubulfiqi lagu caddeeyey iyo kutubulxadiid oo nebigu qararay oo waxa weeye nisaabkii loogu talagalay wax walba inuu maalkaasi gaaray iyo inuu sanad kaamila qofkaa haystay oo xaala calayhi alxawl markaasaa waxaa laga rabaa wajaba calayhi zakaa zaka ayaa ku waajibtay yaa la siinayaa marka wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim kuwa fuqarada ah oo masaakiinta ah ayaa loo celinayaa marka oo la siinaya faqiirna maxaa la yidhaahdaa waa qofkii aan haysan maal nisaab gaadha waa qofkaan zaka ku waajibin ayaa faqiir la yidhaahdaa miskiinna waxaa la yidhaahdaa qofkii wax waa haystaa laakiin wixiisu kuma filla wixiisu kuma filla kaasna miskiin baa layidhaha marka cidda la siinaya zakadana aayadda fii suurati towba caddaysay inama sadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin ilaa aakhiri aaya waa sideed sinfi weeye sideed qaybood oo dadka ka mida muslimiinta ayaa la siinaya oo waxa weeye zakada la siiyaa marka kuwaasaa zakada xaq u leh ee qofkii la rabo lama siin karo marka dad badan ummaddeenna waxay sameeyaan waxa weye zakadii waxay siinayaan dad waxa weeye xoola haysta oo qaraabadooda ah marka qaraabadaada zakada waad siin kartaa laakiin waa inay fuqara yihiin ama masaakiin yihiin oo ayna wax ku filan haysan taasaa laga rabaa marka xadiidkaasaa inoo caddeeyey wa turaddu ilaa fuqaraa'ihim qur-aankana way ku badan tahay oo meelo badan ayaa lagu amray nebiga khud min amwaalihim sadaqatan tudahiruhum wa tuzakiihim biha ha waxa weeye marka ka qaad baa layidhi zakadii oo waxa weeye kaaruuri nebiguna ficil buu u fuliyey oo waxa weeye xilligiisii dadka muslimiinta zakada waa laga soo aruuriyey oo waxa weeye dad baa loo diray cumaan la yidhaahdo oo zakada soo aruurinaya walcaamiliina calayha weeye oo aayaddu sheegtay marka sidaa daraaddeed ayaa zakadii waa la soo aruuriyey masaakiintaana loo qaybiyey oo waxa weeye masaakiintii iyo fuqaradii ayaa loo qaybinaya Mm. marka kutubulfiqi ayaa aada looga hadlaya kutubulxadiid culammada waxay ka hadlaan qofku hadduu sakadii bixinayo haddayna jirin dowlad ka qaadaysa oo maamulaysa isagu waa inuu bixiyaa marka dadkii xaqa ulahaa siiya haddii laakiin dowladdu ka dalbato oo maamulayso oo si cadaalada loo maamulayo oo dowladdii ay gacanta ku hayso dowladdu u dhiibayaa markaa islaamka ah waa inay dowlad islaama tahay buu u dhiibayaa waxaa ku soo arooray qofka waciid badan baa ku soo arooray zakada qofka aan bixin waladiina yaknizuuna adahaba walfidata walaa yunfiquunaha fi sabiili illah fabashirhum bicadaabin aliim yowma yuxmaa calayha fi naari jahannama fatukwaa biha jibahum waju ila aakhiri aayaat hada ma kanistum la oranayo marka waxa weeye waxaa soo aroortay axaadiid badan qofka aan zakada bixin in maalinta qiyaamaha oo kontonka kun oo sano u dhiganta oo la taagan yahay wayna yowman cinda rabbika ka alfi sanatin ama khamsiina alfa sana u dhiganta oo halkaa la taagan yahay in lagu cadaabayo waxa weeye zakadiisii hadduu geel lahaa geelii ku tumanayo hadduu lo lahaa lo-dii ku istaagayso hadduu dahab iyo lacag lahaa lagu gubayo waxaasoo dhan baa soo aroortay waciid khatara ayaa ku soo arooray oo waxa weye aad iyo aad u khatara axaadiituna caddaysay marka waa arrin khatara zakada aad iyo aad bay khatar u tahay marka saasay isugu xiran yihiin salaadda iyo zakadu zakada haddii salaada qofku hadduu la yimaado sakadiina bixiyo kelimatu tawxiidna marka horeba ku dhawaaqay waa muslim xaruma damuhu wa maaluhu wa nafsuhu dhiiggiisii iyo naftiisa iyo maalkiisa iyo cirdigiisa xaaraan buu noqday far lama saari karo marka qofka muslimkaa waa inuu is-ilaaliyaa si uu isaguna nabadgelyo taama u helo waxaa kaloo loo deliishanaya iyadana sidoo kale xadiidkii jibriil ayaa loo deliishanayaa oo arkaanu lislaam uu ku daray wa tu'ti zakaa iyo xadiidkii ibnu cumar oo bunaya alislaamu calaa khamsin zakadii inaad bixisid baa ku jirta waxaa kaloo loo deliishanayaa xadiidkii aflaxa in sadaq zakada bixi markaasuu yidhi hal calaya hayruha markaasuu yidhi maya ilaa an tadawac inaad adigu sunno ku dartid mooye wax kaa lagaama rabo idan markaa zake iyo salaa ma kala haraan oo waxay wasdaba socdaan amaa qofka inkira oo jahdiya iyo qofka diida labadaba su-aalahooda wuu inoo keenayaa halkaa ayaan ku tafsiilinaynaa ee hadda mujarad su-aashaana waxa weeye inaad ogaatid wujuubu zakaa zakada marka waxaa lagu waajibiyey iyadaa dambaysay waxaa lagu waajibiyey madiina ee markii hore maka nebigu joogay waxaa lagu waajibiyey towxiidka iyo markii ugu dambeysay oo waxa weeye waktigii israagii in lagu waajibiyey salaada laga faral yeelay laakiin zakada iyo soonka iyo kulli madiina bacda alhijra ayay soo degeen marka halkaas ayay waxa weye zakadiina ku noqotay waxa weeye ruknu min arkaani alislaam oo waxa weeye laga maarmaana oo qofki inuu la yimaado marka wakayruha min alaayaat bu shiikhu ee aayado badan oo qur-aanka ayaa aad iyo aad ugu badan ka hadlaya inay zakadu waajib tahay iyo wanaagga ay leedahay iyo inay tahay waxyaalaha allah subxaana wa tacaala qofka uu ka aqbalayo oo waxa weeye ugu dembi dhaafayo tadhiir weeye waxa weeye inaga ayaa dunuubteennii isaga dahirayna wey xoolaha lagu leeyahayna fiqiga lagaga hadlaayo ancaamta waa saddex sinfi waay waa geele iyo lo-da iyo ariga wax kale lagama rabo qofkii fardale iyo qofkii waxa weeye ugaar dhaqanaya iyo lagama rabo zako ee waa saddexdaas xoolaha al ancaam baa la yidhaahdaa iyo dahabka iyo fidada oo lacagtuna ku binaysan tahay oo waxyaalahan lacagta ay dahabka iyo fidaday ku qiimaysan yihiin iyo waxyaalaha xabuubka ah iyo miraha himaarta iyo xabuubka xabuubka waxa layaha miraha soo baxa oo la beerto sida beriiska iyo galeyda iyo qamadiga iyo himaartana waxaa la yidhahdaa miraha soo go-a sida timirta iyo cinabka iyo calaa kulli xaal marka tafsiilkeedu waa kutubulfiqi laakiin hadda maadaama kitaabku caqiide yahay waajibnimada keliya ayaa inaga khusaysa inay salaadu zakadu waajib tahay daliilkeeda inaa garatid waayo saddexdaa aayadoo shiikhu u daliishaday iyo kuwa kaleba waa u daliil wujuubu zakaa in sha allahu tabaaraka wa tacaala marka ilaahay ha inagu anfaco walxamdu lilah rabbi alcaalamiin